waxaa iyadana wara in maanta iyada oo aynu hawshaa dhulka ku jirro oy rabadaan tahay oo dadka wixii aynu wax sunnahay noo kumanayaan in labada soomaaliyeed dhinacay naga xiga oo mid jabuuti yahay gurmad yar reebsi noo keenayo ka xagga bari naga xigaana saanka uu weerar inuu soo qaaday dagaalkiina hadda socdo dhimasho badan dhaa wax labada dhinacba uu jiro oo ah wax bini'aadmada ka baxsan bil rabadaan dad gurmad ku jira in lasoo weerto waxaanu se u sheegaynaa somalilan horumarkeeda way daafacaysaa hore u soconaysaa somalilan dagaal uma jeedaan oo da u jeedaa somaliland gurmadkeedana way wadaysaa dagaalka cadowna way iska daafacaysaa maalmaha ciidaheeda ah sideed iyo tobanka oo kale iyo ciidaha islaamkaaba cadowgana way iska daafacaysaa ilaahay baa awooddaa siiyey iyo ciidankeeda ciidankeeda birtaa iskuullada way furaanayaan isbitaallada way korayaan dadku wuu shaqaysanayaa dalkana waa daafacaynaa haddii raashinka sidee waxoogay markay ka noqotay xariiran iyo xagga waxoogay way farfarsameynayeen inay soo bixiyeen karana ma hubo waayo diyaarad markaa wax la furfuro bilaha waa la eegaaw gawaaridii iyo diyaaradda waxay dhaheen waa lagu keenay gurmad